warbaahinta idn news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
walaalkay shalay oo taariikhdu haytay labaatan iyo dagaal ku dhiyi degmada tiyeglow eridiya meel e beel laaraaw gudo al-shabaab haagali ciidamada dawladda ka bahi meela waktigii laba iyo tobanka duhurnimo yaa meela dagaal liiska qaqaaday markaan dagaalkaas dagaal qaraar oo eed indaba dheeradayahay muddo saddex saacdood iyo ku dheera ayaa socday dagaalkiisu haayey dhimasho iyo dhaawac badanba jiraan hase ahaatee al-shabaab wal jibiyi ciidamada dawladda jibiyeen dabadala kukudhiyi ilaa meel shan kilometer e yaan la eriyaaye alxamdulilah waanu ku guulaysani
haya dagaalku markaas see ku bilowda ma idinkaa la idin soo weeraray mise weerar baad ahaydeen
n weerar ahayne weerar ahayne ciidamada dawladda ayaa weerar ahay
haye khasaare intee la-eg baa ka dhashay dagaalka
dhimasho intii una hadda kor surugnay oo dhimasho una taabani way ahaynaa tuman qofood ahayn dhimasho dhaawacahe waa la sheego karo ma-e dhiniinkaana lamalaan ku dhaawacantii sadina noo dhimadeen dhinishooda una intii kor surugn way ahaynaa tuman lan todoba lan todoba lan yaa xaqiiq yaa xaqiijiyaan intii meeluku ku dhimatay markaan dhimasho badan oo oo ka dhiidana jarta oo dhaawacayaal badan oo dibandhamadayaa jiraan xaqiiqatan meelo shalay dagaal qaraaraa ku dhihi walaalkay
waa tahay marka idinku haddii aad deegaanka weerar ku qaadeen ujeedkiinu muxuu ahaa
ujeedadana way haytay beelo degmada tiyelow beel kumada ama tuulo kumada haddii al-shabaab hagal in una weerarnayaa qorshahan ahay markaa meel afartan iyo shan kilometer ninjarto lamaadan maalmoodba ka rafadaayan ari dadweyna gadgadadaayen qaqobdaayen dadka gadadaayen qofkiiba afar milyan asiisadaayen markan ciidamada iyo maamulka walaagas oo qaladaadkaas al-shabaabta bulshada ka suubiyaasi haana saa dheegni yalahnendari markaasaasaa weeraran ka qaadni waana ku dul qaadnay intii markaas dhibaatada ka hayeen
marka deegaankii ma idinka ayaa hadda gacanta ku haya mise dib ayay ciidamadu usoo noqdeen
meele meel awalba al-shabaabta horey inku eriniyahayte markaanse dhumalayshay aan ka galan isla markaas walaagii bokoolba roogay ciidan haaye shabaab haaye oo dhan ha ka gurmideen saldhigyadii kulahaayeen bokool ilaa bay intee dhahayte meelaha ka gurmideen baaburbadan ha ka kooyan markaan meelyo asal haytay haysadeen mahayna markaan meel horey baliinku eriyahayte laakiin shalaynaha weeraren waana sa darangaan ka jabeen sa darangaan ka jabeen xaqiiqatan
waa tahay marka haddii dagaalku sidaasi ahaa oo muddada intaa la egna uu socday sida aad noo sheegtay see loo qaadan karayaa warka aad sheegaysay ah in saddex qof ay idinka dhinteen dhinaca kalena ay tobaneeyo dhimashadu tahay
wallaahi horta been iyo runjinma-e xaqiiqatan intii una kor surugnay oo una aragnay taabanay macnaa haddii ada halo korta saacadan haddaana kelirooga haran korta unalamaada dhaawace xamara lahaan qaaday may may ka jaraana halanee ka jaraan adii ba araga korta ilan haddii dhaawac badanaynana saasay liisheena lahay dhimashina sadiig omna koo hortaba dhaawac ahay dhaawacnimadayaa ka dhimadi lamana isoo kale furuntiili ka dagaalamayaa ka dhimadeen waa arintiyaada waa arin sax eh oo been iyo kuturkuteen ankajarn waay xaqiiqa e waay
waa gartay marka haddii aan ku weydiiyo bal ee ciidamada etoobiya ee ka tirsan amisom ayaa dabcan idinla jooga fariisimo weyn ayay ku leeyihiin degmada tiyoglow gudaheeda iyo dibaddeeda intaba marka howlgalka ma ka qayb galeen iyagu mise
maya ma ku qeyb galna howlgalka howlgalkan ciidamada dawladda oo keliya ahaayeen marna ma ku qeyb galna ed kale ka saacdi male ciidamada qalabkisada ee degmada tiyawlow kasaban yaa dagaalka yaa ka qaaday cid kale ka saacdina ma lahay
hadda waa sidee xaalka deegaankii lagu dagaalamay
meel hadalka dagaalamay shacabkii hadduu isku deganye shabaabtina walku eray markaan xaqiiqatan hadda meel meel eed an degan waay meel eed an degan walaalkay
khasaare soo gaaree ma jira dadkii deegaanka ee dagaalku uu ku dul dhacay
haa dagaalka walaadeeri may weelayahan de degmadii dhabtay ahaytay beelwiino oo ganacsi ku jiro walkasta ku jiraan ahaytay lama lang haween ayaa walka deeren toona ka dhamati mid kalena dhaawacwa
dadkaasi marka khasaaruhu soo gaaray maadaama idinku aad ka mid ahaydeen dhinacyadii dagaalamay yaa qaadaya mas-uuliyadda shacabka dhibaatadu gaartay
haddii weerarka haqaad maadaama al-shabaab haqaad marka horaba dhibaato ka hayta iyo dad badan oo hiriireen oo ku furjiinay markaan eria laka dagaalamay al-shabaab ablakubielari in dhibaatada taadeeraasa ciidanka oo kale ahan deeraasa shacabka naftitiisa gudaajiya laka dagaalame had waana miindhaafo korta dhibaatada markaas laka dul haya wal kastaba yaa yaa ku badan markaan cidi meelaha gadi oo boqol dhonhaanku gurmiti demishe al-shabaaba dulshada saaranun
laakiin idinka haddii aad u dagaalamayseen in dhibkaas aad sheegayso bulshada laga dulqaado oo khasaare aad daga dadkii deegaanka gaadhsiiseen oo xabadiinii shacab ku dhintay ma khasaare aad u keenteen bulshada mise dhib baad ka dulqaadeen
bulshada khasaaradiya way ku sii darona al-shabaab oo meele kana gaatay dadka aburusi haanasa ku zaahidsan taasa ku khatarsan qofka bini aadanka haddii isaka gara halganka gara oo bulsha oo la dagaalama codowshay xaqiiqatan dhimasho iyo dhaawac lamadaba mala fiiriyaa guule ciidanka haadeeraaw shabaab burburintayaa wal kastaba ku muhiimsan
haye marka maadaama deegaankan aad qabsateen oo ciidankiinu joogaan ma horay inaad usii socotaan baa qorshihiinu yahay mise ujeedo kale ayaa jirta
ujeedadana way waaha meel kasta un al-shabaabku xurayna oo ka dagaalagna in dib haankanagana al-shabaab saasa an tegana barnaamijkana saaso in hor an socona waa istraatiijiyadan ilaa una kukanadiifina degmada tiyeglow al-shabaab howlgaskaasay oo isdabajoga awoodna fadaan haddii ilaha
tan iyo markii aad qabsateen degmada tiyeglow ee aad gacanta ku dhigteen waxaa xirnaa dhammaan waddooyinka soo gala degmadaas oo al-shabaab ay xidheen ilaa hadda muddo dheer baad joogtaane maxaad ka bedesheen hal waddo aad furteen ma jirtaa
horta degmada tiyeglow wayu ahaa degmad eedan baaxad weyn waaye oo dhini dhini kastaba hadda liinaaga dhiniga xudur iyo ninka dhow tanse afartan iyo shan kilomitr aninjarta dhiniga baydhawa bayninjar aha boqol kilomitr yaninjarta dhiniga hiiraan waa lamad shabeellada dhexe iyo shabeellaha hoose lamadaba xuduudan lalana maadaama tuulooyin fara badan ilaa laba boqol iyo konton tuulo lata xaqiiqatan askarsi ma aha oo todoba sanina al-shabaab deganaay sida lakukuxurooyo markaan haddii saaseeta hadda furitaankii sii hore min cambusinini meelo badan yaa yaa huwahniinku galli aburaadii hore ma jarta inkastoo la qobna gobolka bakool oo dhan oo sidii cunaqabatay insaaranta taasaa lamidana laakiin xaqiiqatan sidii hore oo kale mihini hadda
waa gartay horay baa dabcan ciidamadan u joogeen degmada oo gudaheeda iyo dibaddeedaba way ku sugnaayeen hadda maxaa idinku soo kordhay oo keenaya dhaqdhaqaaqan iyo socdaalkan iyo qorshahan ciidan oo aad ku doonaysaan in waddada lagu furo maxaa hadda idinku soo kordhay
waynan gorshayshana gobolka iyo degmada hadalaa dhexmaray hadalladaas oo dhexmareen sidii laka furi lahaay lamaada xudur iyo tiyewlana iska furi lahaay weejid iyo xudurna iska furi lahaay beledweyne iyo tiyewlana iska furi lahaay barnaamijkaasaa nin socda wakti dhowna ha go-aamiyaan haddii ilaahay era un un iyo heer hiiraagna isku kaashana unayo heer xudur isku kaashana oo si toos furmaan jirte saasaa boqolkiiba rajadana eta haddii ilaahay raalla ka dhaka wakti dhowna jidka furumadoon